ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa afarta bisha shawaal sannadka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saartay weerar dhowaan magaalada muqdisho lagula beegsaday mas-uul ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka sidoo kalena ahaa madaxii howlgelinta ee maleeshiyaadka danaba ee uu maraykanku leeyahay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah kanaalka wararka ee alkataayib oo baahiyey isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud kaasoo cagta lagu mariyey fariisanay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaankaas ra-iisul wasaaraha itoobiya oo sheegay inay wadahadal la furayaan jabhadda o lf xilli ay iska horimaadee ka soconayaan magaalada goday ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda itoobiya turkiga oo wada iskudayo uu ku dhexdhexaadinayo dowladda suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah taxanihii bilqur'aani naxya ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray weerar khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lagu beegsaday sarkaal sare oo ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka islamarkaana ahaa madaxa howlgelinta calooshoodu shaqaystayaasha danab ee uu maraykanku tababartay weerarka oo labaatankii bishan abriil ka dhacay xaafadda korontada ee degmada wadajir ayuu kabtankani si xun ugu dhaawacmay balse xalay ayuu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray haddaba waxaad ku soo dhowaataan war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu u qornaa sida tan iyadoo laga duulaya amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaca diinta islaamka waxay mujaahidiintu allah fadligii sagaal iyo labaatankii bishii ramadaan kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada oo waafaqsaneed labaatanka abriil laba kun saddex iyo labaatanka howlgal gaar ah ku beegsadeen murtad lagu magacaabo cabdicasiis maxamed maxamuud kaasoo ahaa mujrim ka mid ah madaxyaweynta murtadiinta ee ay mujaahidiintu ku raad joogeen murtadkan oo tababaro dhowr ah kusoo qaatay wadanka maraykanka ayaa xilligani ku magacownaa waxa loogu yeero taliya ku-xigeenka howlgallada ee wasaaradda gaashaandhigga ee kooxda ridada soomaaliya iyo madaxa howlgelinta murtasaqada maraykanku leeyahay ee loogu yeero danab waxa uu si gaar ah u qaabilsanaa hagidda diyaaradaha darooniska ah ee duqaymaha u geysta dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed mujaahidiinta oo si hoose ula socday xogta sarkaalkan iyo kaalinta uu ku leeyahay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalkan muslimka ah ayaa allah fadligii waxaa maalintii khamiista ee lasoo dhaafay u suura gashay inay howlgal gaar ah ku beegsadaan xilli uu ku sugnaa magaalada muqdisho dhaawac garaab ahna ay gaarsiiyaan xalay oo isniin ah ayuuna u bakhtiyey dhaawacii soo gaaray khaarijinta murtad cabdicasiis maxamed maxamuud madaxii howlgelinta murtasaqada danab waxa uu mar kale muujinayaa in saraakiisha riddada iyo mujrimiinta ashahaadala dirirka ah aysan marnaba ka baxsan karin ciqaabta allaah islamarkaana gacanta dheer ee mujaahidiinta ay soo qaban doonto inshaa allah ama ha dhowaata ama ha dheeraato xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga heestaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii dhowaan lagu soo afjaray ciidamadii dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka budbud ee ka tirsan gobolka galgaduud haddaba waxaad ku soo dhowaataan isdaarka oo dhammaystiran
sideed iyo labaatankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo afar ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigga murtadiinta ee deegaanka budbud ee hoos taga degmada galcad ee wilaayada galgaduud وكر عليهم وهجم بشن الموت والعطب ويسفك للأعاد الدم بضرب الهند والقطب وكر عليهم وهجم بشن الموت والعطب ويسفك للأعاد الدم بضرب الهند والقطب وقد عاهد وقد أقسم بأن يحيي الحياة أبي على نهج التقي weerarkan ayaa ku bilowday camaliyad istishaadi ah kadibna geesiyada islaamka ayaa u daatay dhufiisyadii murtadiinta waxaana allah fadligii dagaal xoogan kadib mujaahidiinta u suura gashay inay gacanta ku dhigaan xerada cadowgiina cagta mariyaan قدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي نذير الشر قد دمدم على weerarkan barakaysan waxaa lagu dilay ugu yaraan konton murtad oo ay ku jiraan saraakiil ciidan waxaana lagu dhaawacay tiro intaas ka badan maleeshiyaadkii ka baxsaday weerarka ayaa ku firxaday dhulka miyiga balse mujaahidiinta ayaa sii bacsaday firxadkooda oo sii dhaawactiray ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشرب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالق ربي ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشرب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالق ربي قدم دم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سيبكي قتلكم لهبي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالقي ربي ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالقي ربي نذير الشر قد دمدم على الكفر الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب weerarkan waxaa lagu soo qaniimaystay gaadiid hub iyo saanad ciidan kow iyo toban ka mida gaadiidkii murtadiinta ee yaalay xerada ayay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen kuwaas oo qaarkood la gubay qaarna iyagoo khaniimo ah loo soo gudbiyey deegaanada wilaayaadka islaamiga allah ayaa ku mahadsan oo guuleeyey addoommadiisa cadowgiina ku xasuuqay gacmaha mujaahidiinta نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم weerarkii budbud wuxuu ahaa dharbaaxo kale oo cadowga dib u xusuusinaysa in shareecada allaah ay haysato rag halyeeye ah oo difaaca diyaarna u ah inay u huraan naftooda iyo maalkooda الجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى ayaguna way og yihiin hadday raganimo leeyihiin mar labaad ha soo weerara ciidamadeeda meelaha ay ku jiraan way og yihiin waxaanu go'aan ka gaaray ciidan ay soo weerari karaanba inaana meel dejin ciidamada meesha ugu yar waxaa degan ciidan aada u fara badan oo halkaan tiradiisa aana ka sheegi karin aan ka sheegayn sidaas awgeed ma dhacaysa mar dambe in ay u suurowdo Ee, haddana xogtoodaan hellay sirtoodana waa hellay dagaalkoodiina waa barno maalinba maalinta ka dambaysa khibrad baa nooga siyaada ayaguna way og yihiin hadday raganimo leeyihiin mar labaad ha soo weerara ciidamadeeda meelaha ay ku jiraan way og yihiin والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالقي ربي ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالقي ربي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس
الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta siddeed iyo labaatanaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinaya doctor iyaad qunaybi oo ka mid culimada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga waxa uuna shiikhu xalqadan kaga hadlayaa dardaaranka lixaad ee ku jira dardaaranada uu allah subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay suuratul ancaam ee ah ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي وقفنا في الحلقات الماضية مع الوصايا الخمس الأولى من وصايا ربنا سبحانه وتعالى لنا المذكورة walaalayaal xalaqaadkii hore waxaan kaga soo sheekaynay dardaarannada shanta ah ee ugu horeeya dardaarannada oo allah subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay aayadda boqolkonton iyo kow ee suurat alancaam قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون نحن اليوم على موعد مع الوصية السادسة maantana waxaan ka hadli doonnaa dardaaranka lixaad ee ah hadalka allaah subxaanahu wa tacaala ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده انظر إلى رفق الرحيم سبحانه بالضعفاء من عباده ودفاعه عن حقهم u fiirso dhimrinta uu allah naxariista badan oo u dhimrinayo kuwa ducafada ah ee addoommadiisa ka midka ah iyo qaabka uu u difaacayo xaqooda allah subxaanahu wa tacaala ma odhan ha ku tasarufina xoolaha agoonta balse waxa uu yidhi ha u dhowaanina xoolaha agoonta iyadoo la adkaynayo digidda ka dhanka ah in xoolahan si xaqdarro ah loo dhex dabaasho intaas kadib allah waxa uu yidhi ha u dhowaanina xoolaha agoonta ilaa tasarufka wanaagsan maahane balse iyo inaad ugu dhowaataan xaalatan ugu fiican taas oo ah wejiga ugu habboon ee tasarufka islamarkaana wanaajiya xaalka agoonta uuna xaqiijiyo dheelitirka ugu fiican ee u dhexeeya daboolidda baahidiisa iyo in mustaqbalkiisa uu wax u kaydiyo ilaa uu awood ku filan ka gaaro islamarkaana uu ka dhammaado dacfiga haysta lagana wareejiyo wixii ka haray maalka ayaga lagu ammaansaday حتى يبلغ أشده فيذهب عنه ضعفه وتسلموه ما بقي من المال الذي استؤمنتم عليه انظر كيف يعطي u fiirso sida uu allah subxaanahu wa tacaala u ilaalinayo quluubta addoommadiisa ducafada ah laakiin walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan laga gaabin laguna talax tegin allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa lama jecla inay mashaqo iyo cariiri ku dhacaan marka laga hadlayo tacaamulka ku aadan xoolaha agoonta markii uu allah soo dejiyey ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن iyo aayadda kale ee ah إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انطلق من كان قد آوى يتيما عنده فعزل طعامه من waxaa baxay dadkii gacanta ku hayay kuwa agoonta ah ولا تتصرف ayagoo kala saaray raashinka agoonta iyo kuwooda waxa ay agoonta raashin uga soo iibiyeen xoolaha dhaxalka ah haddii uu raashinkaas ka soo harana waxay u kaydin jireen agoonta ilaa ay ka cunaan ama uu raashinkaasi hallaabo waxayna sidaas u samaynayeen ayagoo ka baqaya inay ku dhacaan cunidda maalka agoonta فإذا بقي شيء من طعام اليتيم ادخره حتى يأكله اليتيم أو يفسد الطعام مخافة أن يقع في أكل مال اليتيم فاشتد ذلك على الصحابة الذين آووا أيتاما فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم arrinkaas waxa uu ku cuslaaday saxaabadii agoonta gacanta ku hayay waxayna u sheegeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam kolkaas ayuu allah subxaanahu wa tacaala soo dejiyey aayadda ah ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله يعلم من كانت نيته العدوان على مال اليتيم ممن أراد صلاحا لليتيم وماله allah subxaanahu wa tacaala waxa uu og yahay kan niyaddiisa ay ku jirto ku xadgudbidda xoolaha agoonta iyo kan wanaagga la doonaya agoonta iyo maalkooda kolkaas ayay saxaabadu dib ugu laabteen inay raashinkooda ku darsadaan kan agoonta taasina waa nooc ka mid ah noocyada dheelitirnaanta islaamiga ah kaas oo ilaalinaya kooxaha ducafada ah iyadoo markaa aan wax loo dhibaynin xisaabka kuwa kale islamarkaana aan la cariirin arrinkaas oo ah midka ay in badan ku fashilmeen nidaamyada wadciga ah ee ay basharku dejisteen kuwaas kuwaas oo koox xaqooda uga badiya koox kale haddaba walaalayaal dardaaranka lixaad ee ka mid ah wasaayaadka uu allah subxaanahu wa tacaala inoo dardaarmay ayaa ah ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ونتابع الوصايا الأخرى في الحلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله
في قدري وفي سعي وفي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib urdugan ayaa sida xogo hoose ay tibaaxayaan khadka taleefanka ah kula hadlay hogaamiyeyaasha ku loolamaya siyaasadda suudaan xaaladan colaadeed ayaa gashay maalintii tobanaad welina aan heshiis rasmi ah dhinacyadu gaarin iska hor imaadyada ayaa la sheegayaa inay si goosgoos ah uga dhacayaan gobollada qaar iyo caasimadda dalka ee al khartuum madaxweynaha dalka turkiga ayaa ku dadaalaya in xaaladda suudaan wadahadallo lagu dhammeeyo balse waxaa sida la sheegay dalabkiisa ku gacan seeray al burhaan oo sheegay ilaa inta caasimadda laga sifaynayo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah in aan wax wadahadal ahi dhici doonin sida xogaha diblomaasiyadeed ay tilmaamayaan urdugan ayaa damaanad qaaday in dhinaca maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay ogol yihiin wadahadallada nabadeed dhinaca kale hogaamiyeyaasha maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo la hadlay warbaahinta sky news ayaa sheegay inaanay wax gorgortan ah la geli doonin al burhaan balse ay la fariisan karaan xubnaha kale ee sharafta leh ee ka midka ah ciidanka suudaan waa sida uu hadalka u dhigay intii ay xaaladdu ka taagneed dalka suudaan waxaa burburay dhowr suuq kuwaasoo keenay maciishad yaraan oo soo food sartay shacabka dadkii deegaanada caasimadda ayaa iyaguna u qaxay gobollada la gaarka ah caasimadda si ay uga badbaadaan xaaladda colaadeed ee u dhexaysa ciidanka iyo kooxaha gurmadka degdega ah geesta kale ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya abiy axmed ayaa kulan lagu qabtay magaalada adis ababa ee caasimadda xabashida ku sheegay inay wadahadal la furayaan jabhadda o l ee oromada wadahadalladan oo bilaabmi doona shan iyo labaatanka bishan abril oo ku beegan maalinta berita ah abiy axmed ayaa sheegay in wadahadallada ay martigelin doonto dowladda tanzaniya munaasabadda uu abiy ka hadlay ayaa ahayd mid lagu maamuusayay dhinacyadii ka qayb qaatay soo afjaridda colaadii labada sane ka taagneed tigreega colaadda ayaa soo dhammaatay kadib markii dhinacyadan ay saxiixeen heshiis ka dhacay magaalada britoria bishii nofembar ee sannadii laba kun laba iyo labaatanka geesta kale abiy axmed ayaa sheegay in isbuuca soo socda ay dhici doonaan laba dhacdo oo waaweyn tan hore ayaa ah in dhammaan madaxweynayaasha deegaanada qowmiyadaha ay u safri doonaan magaalada maqalla ee xarunta tigre si loo xoojiyey heshiiska nabadda midda labaad ayaa ah in xukuumaddiisu ay wadahadal la furi doonto jabhadda o l f kaasoo ka bilaaban doona tanzaniya sida uu sheegay laba sano oo diriir ah waxaa ka fiican labaatan sano oo wadahadal ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha itoobiya jabhadda oromada oo dhinacooda warmurtiyeed soo saaray ayaa sheegay inay ayidsan yihiin wadahadallada uu ku baaqay abiy axmed taliska xabashida ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa ayaa u muuqda mid ka daalay colaadda joogtada ah ee kolba dhinac ka furmaysa taasoo ay ugu wacan tahay qowmiyadaha badan ee kale muctaqadka ah itoobiya ayaa dadka aada u darsahay ay sheegayaan inaan weligeed nabad ka dhici doonin oo haddii colaadda la damiyaba mid kale ay doc kale kaga faruuranto magaalada goday ayaana laga soo sheegayaa isku dhacyo xoogan oo u dhexeeya dadka rayidka ah iyo ciidamada dowladda xabashida itoobiya ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله